gudoomiyaha degmada xodur oo yogu helayayaan xubno kale maamulka yoweyba kulan laga adena ururada bulshada ee degmada kulanka ayaa ujeedshay yahay sidii bulshada iyo maamulku unku wada shaqeeya lahaayeen arrimo horumarinta adeegyada bulshada sida walbarashada caafimaadka ganacsiga iyo dhismayaalka sharduwan ee ku dareeran degmada waliba markiisa kulanka ha dhammaaday warbaahinta unku warbiyey waliyaboogilan ku hadalay hogayaha dowladda hoose degmada xodur cabdifitaah maxamed cabdi
kaasoo dardargiraayisnay oo maydharaays wada shaqayntii oo urada bulshadii oo dhageyn maydharays maalinka degmada saas dartoo waxyaabaha muuqadalooy bahayda dardargelinta arrimaha amniga maadaama loogii door muhiime oo ku eeg urada bulshada ka shaqaynta amniga sida haweenkii iyo dhalinyarada iyo macluumadii xaafidadii oo ku shaqeeyeen dhinaca amniga injisidii iyo shaqooyinkii oo deegaankii oo ahayn dardargeliyaan saasaata un maamulkii oo maydharays maydharays degmadan iyo maylarays wada shaqayntii iyo maylarays sii wadaan iyada iyadan mahadsantiin kulun walibahay kulun oo maylarays xoog wanaysadahay dhammaan gudi xaafidyadii maylarays ururada dhalinyaradii iyo haweenkii iyo wali oo maylarays talooyinka iyo wali iyo cabashadii ah gudbiyaayeen maamulkana guud ahaan ku dhegin sidii wali talooyinka iyo wali cabasheela gudbi way baan u rajeeyi doonaa insha allah ururada bulshada guud ahaantee iyo iskuturbamantii shaqooyinkii degmadan ahaayeen deegaankan ahaayeen bulshadii aan ahaayeen iyo dardargeliyaan shaqooyinkaas volunteer ee kahaayeen runtii iyadan imaamka waan xasuusini dadkoo ammaanlew deegaankan shaqeeyo shaqooyin kastoo la qabadaw volunteerka qabadaw annaga toy maylaa waxyaabihii iska waxaan qabsooyin bulshadii ugeeb qaadaan dhinaca amniga walwal ugeeb qaadaan iyada iyadan maasantiin kulankan taasa ka wanaag wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu